madaxweyne ku-xigeenka puntland mudane eliyas cismaan lugadoor ayaa daafuray tababar ku saabsan u qareemidda iyo daadejinta maamulka maaliyadda dowladda hoose ee puntland kaasoo lagu qabtay magaalada garowe tababarkan ayaa waxaa ka qaybgalay guddoomiyaasha degmooyinka puntland xildhibaano wasiiro iyo martisharaf kale agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee puntland maxamed cali faarax ayaa ka waramaya ahmiyadda tababarkan wuxuu ku saabsan yahay ujeeddadiisuna ay tahay maamul baahinta iyo maamul daadejinta dowladda puntland waxaa halkan maanta aan isugu keennay soddon iyo lixdii degmo oo ay ka dhacday doorashadii qof iyo cod maayaradii ka soo baxay ayaa halkan fadhiya muddo saddex casho ayuu socon doonaa saddexdaa cashona waxay noqon doontaa aqoon isweydaarsi iyo sistemiska dowladeed ee aynu ku shaqayn jiray ee maamul daadejintaah ee aad u ahayd hormuudka in si fiican laysula dhigdhigo oo layskula qeexo iyadoo markaa loo marayo dariiqooyinkii horey loo soo asteeyey ee dowladda puntland u yaallay madaxweyne ku-xigeenka puntland mudane eliyas cismaan lukadoor ayaa bogaadiyey tababarkan isagoo ammaanay guddoomiyaasha degmooyinka ee kasoo qayb galay runtii inay maanta halkan fadhiyaan lix iyo soddon degmo madax ku timi doorasho qof iyo cod shacabku doortay waa horumar weyn oo ay puntland ku tallaabsatay oo la rabo himilada in laga jawaabo welibana loo abaalceliyo dadkeenna biseylka inay isdoortaan deganaansha isku doortaan taladooda loo dhoweeyey iyo himiladii dowladdii fulisay intaba dowladdeennu waa laba leeyar waa dowladda dhexe iyo dowladaha hoose waa laba dowladood oo mid waliba xuquuqaad iyo waajibaad shaqo iyo shuruuc ay ku shaqaysa intaba leedahay tababarkan oo ku saabsanaa u qareemidda iyo daadejinta maamulka maaliyadda ee dowladda hoose ee puntland ayaa door ka qaadan doona in wax badan iska bedelaan howlihii loo qabtay